calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacana wanaagsan dhegaystayaal idinkiin meel walba aad joogtaan si walba aad inoo maqlaysaan kusoo dhowaada barnaamij gaara barnaamijka waxaa soo saaray agaasimaha raadici anigoo luqmaan maxamed kaasin ahna waad ina socodsiinaya oo farsamadii bishaar ibraahim aadan barnaamijka inta uu hawada ku jiro dhegaystayaal waxa aad kaga bogan doontaan amaba aad ku maqli doontaan kulan wada tashi oo ay bulshada reer baardheere kaga tashanayeen horumarka deegaanka iyo beerashada beeraha ayaa lagu qabtay shiir kalaha kulankan ayaa ahaa mid looga arrinsanayay horumarka deegaanka iyo ka faa'iidaysiga mashaariicda kala duwan xafladdan ay soo qaban qaabiyeen ururada bulshada oo garab ka helaya hay-adda nis foundation oo mashaariicyo kala duwan ka samaysay degmada baardheere kulankan ayaa waxa uu ahaa kulan wada tashi oo ay bulshada reer baardheere kaga tashanayeen ayaha deegaanka shirkan wada tashi ayaa waxaa ka soo qayb galay dhammaan bulshooyinka ku dhaqan degmada baardheere sidoo kale waxaa ka soo qayb galay odayaal dhaqmeedyo dhalinyarada nabadoonada iyo cuqaasha iyo ururada haweenka sidoo kale waxaa goobjoog halkaasi ka ahaa maamulka degmada baardheere oo khudbado kala duwan halkaasi ka soo jeediyey waxaana xafladdaasi furitaankeeda furay guddoomiye ku-xigeenka degmada baardheere ismaaciil sheekh cabdi amaan maaragtay xumaan meeshaan ku maleegno waxa shirkeenna uu ku saabsan yahay waxaa weeyaan waa horumarkeenna dadkeenna iyo dalkeenna iyo deegaankeenna saan u horumarsan lahayn oo mustaqbalkiisii iyo aayihiisa aan oga talin lahayn waa intaanu bulshaa maanta isugu timid marka waxaa ilaahay fadigii allaha noo suurtageliyey bulshada qaybaheeda kala duwan hadday ahaan lahayd culamaa udiinkii odayaashii dhallinyaradii haweenkii maamulkii saraakiisha ciidamada dhammaan ummadda ku nool baar dheera hal meel laguma wada kulmin kara dadka oo hal meel laguma wada kulmin kara dadka waxaa weye hal meel laguma wada kulmin kara laakiin qayb wakiil ka ah oo bulshada qayb walba qayb ka mid ah wakiil ka ah oo wixii mustaqbalkoodii aayahoodii iyo fikirkoodii iyo ka tala bixiso oo ka hadasho oo ka fikirta waa in la hel intaan marka maanta meesha timid oo hadda joogta waxay wakiil ka yihiin bulshaweynta ku nool degmada baar dheera ayay wakiil ka yihiin waxaan rabnaa marka insha allahu tacaala barnaamijkeenaan furinaynaa waxaa aayadaha qur-aankaa iyo wacdi noogu furaya sheekh cabdi maxamuud falyatafadal sheekh cabdi لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وقال عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن إلهي بان نعمي ما هاد اسكالي عليه نغا يلي أمد إسلام عمل كي إسلام كا إلهي وحو نفرين وافجيي انت كدب أولا وحان سلامها يا مامل كدق مدى بار لرأيه bulshada qaybaheeda kala bedelan salaamta islaamka ayaan ku salaamhayaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaam kadib awalan waxaan isu dardaarmaynaa naftaydii naftiinaba aan u dardaarmay ilaahay taqwadiisa taqwada allah subxaanahu wa tacaala aasaaska islaamka ama shay walba aasaaskiisa awalkiisa weeye waa wasiilada qofka islaamka iyo allaha raxmaanka ka dhexayso waa liibaanta qofka labada daarayn daaru dunyaa iyo daaru laakhira labada daarayn liibaantooda weeye oo qofka uu ku liibaanhayo adduunkana uu ku liibaanhayo aakharana uu ku liibaanhayo waxaa marka qofka islaamka laga raba oo ilaahay uu amray waxa weeye inuu marka qof allah marka uu amarkiisa qaato wixii marka la farayna fartooma wixii laga reebayna ka haro wadadii loogu talagalay sala allahu calayh wasalam rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo allah subxaana wa tacaala ay amreen allaha raxmaankan uu amray rasuulkana uu kaga dardaarmay ku toosnaada inuu ahaado nabiga sala allahu calayh wasalam ee, waxa loo- ama risaalada loo soo dhiibay waxa ugu horreeyey waxa weeye oo dadka uu faray ama uu amray hoggaansanka allah subxaana wa tacaala inuu ilaahay u hoggaansamo qof walba oo marka islaama Een, hoggaansanka allahna subxaana wa tacaala waxa weye waxa ugu horreeya waa tawxiidka ilaahay markuu qofka qiro oo uu maarta hoggaansamo oo labada shahaadateyn laga helo waxa marka laga rabana waxa weye wixii ilaahay uu faray oo faradaadka ah oo arkaanuul islaamka ah inuu marka dana la yimaado oo uu ku toosnaado Een, kadibna marka uu ahaado qof allaha subxaana wa tacaala taqwada mar kalena la amray ku toosnaaday oo marka si dhabnimo looga helay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay ina akramakum cinda allahi atqaakum midka ilaahay agtiisa inkugu karaamada badan ama inkugu wanaaga badan ama allah subxaana wa tacaala agtiisa jannada inkugu dhawaashada badan een waxa weeye ee, waa kan inkugu taqwada badan taqwada allah subxaana wa tacaala een, saxaabta iyo taabiciintii iyo inta ka dambaysay wax badan bay maarta maarta basdeen ama ay ka hadleen Ee, sayidka sayid cali radi allahu tacaala canhu ow karama allah wajhahu markuu taqwada ka hadlahayay wuxuu maarta ku soo koobay afar shay allaha raxmaanka ah ama casiiska kitaabka uu soo dejiyey in aad maarta ku camal fasho isticdaad laga helo oo aakharo marka qof u diyaar garoobay oo marka ee, walisticdaadu liyowmi raxiil qof marka maalinta qiyaamo ama maalinta maalinta ee, allaha raxmaanka hortiisa la istaagahay u diyaar garoobay inaad noqoto ee, wuxuu ilaahay kuu qadaray ama marka maxaan ku rahdaa ilaahay uu kugu irsaaqay qof ku qancay oo ilaahay marka qadarkiisa marka ku qancay yaraaya weynaaya marka ku qancay inaad ahaato marka ku qanacsan ee, qof marka maxaan ku rahdaa een, allah raxmaanka subxaana wa tacaala sidaa ugu hoggaansan inaad ahaato Ee, taqwada allah subxaana wa tacaala waa culummada maarta in badan bay maarta ku tilmaameen nabigana wuxuu leeyahy sala allahu alayh wasalam ilaahay ka baq meel walbood joogto Ee, haddaad marka joogto gurigaada iyo haddaad marka ee, meesha ilaahay lagu caabudahayo oo masaajidka aad joogto iyo haddaad marka suuqa joogto iyo haddaad wado socotaba ilaahay ka baq taqwada allah subxaana wa tacaala marka gadaasheedna dadka macaamiil wanaagsan iyo dhaqan wanaagsan kula dhaqo oo maarta dabeeco wanaagsan kula dhaqo kula dhaqan Ee, xumaan haddii ay kaa dhacdana marka wanaag raaci wanaaggaana marka wuxuu tirahayaa marka ee, xumaanta waxaa tirahaya wanaagga gadaalaad ka raaci sibaa tirahaya allah subxaana wa tacaala taqwadiisa ayaan isfaraynaa ama aan su dardaarmaynaa Ee, naftayda iyo naftiinaba ilaahay cabsidiisa ayaan u dardaarmahayaa taas ayaan marta kusoo gabagabaynahay wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu digiisa allah nagu anfaca kuway qaata allah naga dhiga ayagana eh, asagana en, ilaahay ajir iyo xasanaad ha ka siiya annagana kuwii qaata allah naga dhiga wataciya ha udunoo waaciya weeyaan khayrka iyo wacdiga markii la sheegayo waxaa weelaysaa layidhi dheg wax weelays haddii shayga laguu sheegay diiniga ahaa oo aadan maaragtay ka qaadanin faa'iide iyo qabsashay inaad ku camal fashay wuxuu kugu noqonayaa laftigiisa xujo kugu noqonaya hadhow maxaa yeele wix waad maqashay mana aad qaadaninoo kuma aad camalfalin xujo lagugu oogay oo dembi ah buu kugu noqonayaa marka ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay xujo nooga dhigo in kuwa ku camal falo oo qaato oo khayr iyo wanaag ka ziyaadsado inuu ilaahay ka dhiga insha allahu tacaala haddana waxaan kusoo dhaweynayaa guddoomiyaha shaacadow oo si rasmi ah barnaamijka noogu furo oo noogu bilaabo رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وسلم وبعد إيه ولا ليال وعدنا لو وعدي الله نو أنفعه كو قاتنا الله نقدقه إيه انت سكدي ما انت كلن كنغا وحو كساب سنة هرمرك الدقمدة بار دير إيه قوليها الدق بحياشة أو نلجوغو shirka oon ku casuunnay iyo bulshada waxaan ugu talagalnay bulshada wixii ay codsato oo dhiman in ayagana ay noodgaraystaan oo maxaan ku dhahda wixii ay ka qaban karaan ay ka qabtaan annaga bulsho ahaan iyo maamul intaan isku tashanno ee saad ogsoontihiinba soomaaliya maanta cidna uma maqan ceel uma qodno wey waa kala xirxiran tahay ee dowlado fara badan baa maxaan ku dhahdaa ku lug le siyaabo badan baa maxaan ku dhahdaa ayay u kala xirxiranta qolo walba marka bulsho walba oo meel joogto oo meel ku nool waxaa la rabaa inay iyada isku tashato oo iyada is hormariso oo kor iyo hay-ade iyo maxaan ku rahdaa dowlado kale aanan dhaqaale laga sugin iyo horumare ummadda isku tashatoo jeebkeeda waxaan ku jiro hadday ganacsatada tahay hadday culimaaudiinka tahay hadday maxaan ku rahdaa odayaasha tahay dhallinyarada ee maamulka qolo walba wixii ay heli karaan in ay bixiyaan oo shaksi walba oo ku nool deegaankan baar dheere uu ka fakero maxaa la qaban karaa hadda dhaqaalaha wuu iska baxaa waxyaabo fara badan buu isaga baxaa hadda ilahay mahadii abaar baa jirtay abaarta ilahay wuu naga jebiyey allah isu soo kaana raacay roobkana ee dad bay weli abaarta haysaa oo qaysanahaya oo caalamka u qaysanahaya annaga ilahay baa naga soo jebiyey ilaahaygii naga soo jebiyey intaan ku mahad celinno wixii hadhow abaartaas ay naga bi'in lahayd waan haysanaa oo xoolaha hadda waa noo nagaadeen inaan wixii ayaga ahaan dalkanaa ku dhisanno dalkan saaad ogsoontihiinba waxaa lagu dhisay iskaa wax u qabso deegaankan baar dheere degmada baar dheere ee dhismayaalkeeda hadda dhisanood arkaysaan oo meel walba laleey meel dowladeed wey waxaa lagu dhisay iskaa wax u qabso iskaa wax u qabso waa taqaanaan idinkaa naga waaweyn cuqaashibaa fadhido waxgaradkibaa fadhiyo iskaa wax u qabso waxaa weeye wixii adiga aad awooddo hadday jeebkaada lacag ku jirto inaad bixiso haddii kale inaad maxaan ku rahdaay aad xooggii bixisood xooggii wax ku qabato waxaan rabnaa marka hadda waxaa noo qabsoomay kow wixii noo qabsoomay ugu horreeyey wuxuu ahaa togga weyn oo dhex mara magaalada oo maamulka iyo bulshada intay isu tegeen ay wax ka qabteen ayagoo iska kaashanahaya cid kaleoo gacan naga siisay ma jirin dowlado gacan nagama siin hay-ada gacan nagama siin kadib haddana hay-adda niis yaa gacan naga siisay ayadaa intii dhimanayd noo sii dhammaasho tirtay toggaas wuu noo qabsoomo maanta hadduu biyo ay imaadaan biyaha ayagaa magaaladii kuma soo leexanayaan webigay toosu aadayaan ama togi baaba haynaya oo ku filan oo la ballaariyey taas waa waxqabadka ugu horreeyey degmada oo intuu maamulka yimid la qabtay midka ku xigo waxaa weye isbitalkan weyn oo hadda arkaysaan degmada baar dheere oo in muddoa sidii dowladdii dhex u burburtay aan wax dayactira iyo wax maxaan ku idhahda baalkayga aan laga samayn asagana ilaahay mahadii wuu noo dhismay waad aragtaan haddana qalabayntiisii baa noo dhiman hay-ad gacanta ku dhigto maxaan ku idhahdaaye hay-ad gacanta ku dhigta haddii la helo oo daawadiisi iyo dhakhaatiirtiisa ee gacanta ku dhigto waa ilaahay mahadii haddii la waayo ma guryaha meesha isugu kaan xidhnaan iyo qalabka may annagaa la rabaa inaan socodsiino intaan isku tashanno dhakhaatiir baan leenahay oon dhakhaatiirtanada u yeedhanno oon dhaqaalaha iska aruurinno oon kuwa qurbaha jiro oo jaaliyadda ahoo deegaankan ka soo joodo aan isku xir samayno inaan socodsiinaana laga rabaa isbitaalkii oo bulshada ay hesho meel caafimaad ah dad ba haddaba bareefadyo leh bareefadya dadki jooga haddii la siiyo oo xirfadda yaqaano maxaan ku dhahdaa dhakhaatiirnimada haddii mushaar loo qoro way shaqaynayaan way shaqaynayaan daawadiina bulshadii way gaaraysaa hooyada baadiyaha ka imaanayso oo kusoo maxaan ku dhahdaa midda kale oo umulayso cunuga yarkaa odayga xanuunsan qofka dhallinyarada ah qofka maxaan ku dhahdaa fast aidka u baahan oo waxay soo gaareen intoo dhanbo cidda wax ka qaban lahayd waa nala joogaan dhakhaatiir waaweyn baan leenahay oo maxaan ku dhahdaa hadda baagamuuda seekaana dhex joogto inaan ka faa'iidaysano ka shaqaysiino annagana laga rabaa haddaan dhahno laakiin hay-ad ha la sugo oo aawa hay-addii m s f oo caalamka maxaan ku idhahdaa wax ka bixin jirta hay-ad hebla aawa haddaan dhahno waxba nooma qabsoomaya horumarna ma gaarayno horumar waxaa lagu gaaraa isku tashi isku tashi waxaa kaloo marka isbitalka haddana ku xigay dhismooyinkan kaloo hadda socdo xarunta degmada oo kale ka socdo hoolka weyn oo shirarka hadda waad arkaysaan shir koley baan isugu imaanay haddii hoolkaas uu hadda noo dhisan yahay asagaa isugu tegi lahayn shiir koley baan isugu imaanay meesha ayadeeda oo shiir kale aan naga kaaftoomi lahayn oo bulshada isugu imaan lahayd isku wacyigelin lahayd isku yaboohin lahayd waxay u baahantay intay kusoo bandhigto haddana qaabka loo qaban lahaa looga tashan lahaa asagana dhismahaas wuu noo socdaa waxyaabaha horumarkoo noo socda wey isbartiibada ay ku ciyaarayeen sboortiga kubadda cagta lagu ciyaari lahaa ayadana qaabka casriga ahoo ay u dhisan tahay maxaan ku rahdaay ay u dhisan yihiin isboortiibooyinka adduunka yaa loo dhisayaa wixii laiska soo geli jira ma albaab baa loo yeelayaa qof aan la baarin ma gelahayo si nidaama iyo maxaan ku rahdaay yaa lagu geli doonaa tasiilaad yar baa laga qaadi doonaa dadka maxaan ku rahdaay gelahayo oo oo ciyaarta fiirsanahayo si ay isboortiska wax ugu qabsadaan horumarkay ka mid tahay waxaan rabnaa marka intaas marka waa intii hadda qabsoontay oo intaan maamulku uu shaqaynahayey noo qabsoontay ilaahay maadii waxaa jira waxyaabo fara badan oo aan weli noo qabsoomin way dhiman yihiin waxaa la rabaa marka ilaahay hadduu yidhaahdo in maxaan ku idhahdaa aan barnaamijka asaga aan haddana dhahno maxaa noo dhiman ee qolyo kale waxay noo ballan qaadeen hadduu ilaahay idmo in ay noo qaban doonaan ay noo dhisi doonaan ee buundada weyn oo isku xirta labada geddi inay noo dhisi doonaan ee qoladaas oo hadduu ilaahay yidhahdo kollow inay imaadaan aan rajaynayno cabiradooda iyo barnaamijyadooda way qaateen imaashadoodii baa la sugayaa waxaa kale oo ay qoladaas ballan qaadeen waddooyinka oo gaddigaan ah waddadan saakow aado isku xirto taallada iyo ilaa maxaan ku idhahdaa boosaajada saakow oo togo weyn gaarto iyo midaan ilaa elboorka isku xirto oo ay ka dhigahayaan jay laami maahan jay ay ka dhigi doonaan jaygaasoo adag oo hadda qaabkuyo ka fiican waxaa kaloo ay qaban doonaan hadduu ilaa yidhahdo siday noo sheegeen elboorka oo isagana ranweygiisana si fiican u hagaajin doonaan immigrationkii iyo dhismihiin ay ka samayn doonaan siligna lagu wareejin doono guud ahaan si xoolaha iyo waxyaabaha soo gelaya aynan u soo gelin rotationka oo kaleo isagana xarunta bulshada ka mid noqon doono shirarka lagu qabto qaybo maxaan ku rahdaa footballka ay dhallinyarada ku ciyaarto isagana laga samayn doono hadduu ilaa idmo waxyaabahaas ayagana ballan qaadeen waxyaabo badan baa marka noo dhiman oo ay ka mid yihiin waxaa noo dhiman maxkamaddii nooma dhisno station booliskii nooma dhisno saldhiggii maxaan ku idhahdaaye guri marti ma haysano nooma dhisno hadda hadday marti noo imaado waa in meelo baalkiga la kala geegeeyo oo guest house nooma dhisno suuqi caanaha nooma dhisno kii maxaan ku idhahdaaye nooma dhisno qudaarta hilibkii oo kale waxyaabo marka noo dhiman baa jiro xabsi ma haysano qofkii dembiilaha lagu xiro waxaa la rabaa marka walyaha nala joogo oo martida ah oon ku casuulno meesha wixii annaga aan codsanno oo ayagana ay waxqabadkooda waxyaaba ay wax ka qabtaan bay naga kaalmaynayaan kaalmayntaasayna kaalmaynayaan waxaa la rabaa bulshada haddana inay gacan ku leedahay maxaad ku darsanaysaan baa lagu leeyahy idinka bulshada ah maxaad ku darsanaysaan maxaad qabsan kartaan maxaan inla qabannaa laakiin ha waxaa naloo qabta bes haddaan meel la taagnaan wax horumara ma ahan taas horumar ma noqonayso dhulkan aad buu u burburay labaatan iyo toddoba sano dowladdii dhexe ay burburtay wax horumara ma helin wax dowladda oo nidaam u keento oo shaqo ka qabatana mayna helin waxaa la rabaa marka inaan annaga maanta isku tashanno aayaha annaga aan ka tashanno ganacsatadannada ganacsataan leenahay odayaal dhaqameed baan leenahay ilaahay mahaddii way fadhiyaan waxaa jira shirkado waaweyn oo ka shaqeeya deegaanka oo dhaqaalo fara badan naga urursado waxaa ka mid ah shirkadda hormuud dhaqaalaha ugu badan deegaanka waxaa ka arursada shirkadda hormuud wey waxaa ku xiga dahabshiil oo hadda samtel group maxaan ku rahdaa dahabshiil group la baxdo samtel ay ku soo ziyaado waxaa la rabaa inay deegaanka wax ka qabtaan waxay leeyihiin qaybo la yidhaahdo hormuud foundation oo kale oo waxyaabaha qabata waddooyinkaay samaysaa isbitaaladay maxaan ku rahdaaye iyo wax ka qabataa iskuulaadkay wax ka qabataa iskuulaadkanagoo dhan hadda waa waa dayacan yihiin dowladda dhexsee u dhistay ka dambe wax la dhisay ma jiraan iskuulka markabley oo jaaliide ay dhiseen besaa wax xoogoo yara oo gacanta lagu hayo dayactiran jiro inta kale waa dayacan yihiin iskuulaadkii dugsi sare ahaa waxaan u baahanna jaamacad degmada ee leeda dhul waa haysanaa jaamacaddi inaan dhisana annaga ciddi kale oo gacan naga siinaysa inaan dhahna gacan naga siiya laakiin annaga aan bilowna la rabaa waxyaabo badan baa marka loo baahan yahay shirkadahaas kale oo maxaan ku rahdaaye deegaanka ayagana ganacsiga ku leh inay deegaanka waxyaabaha ay deegaanada kale iyo gobollada kale ay ka qabtaan waxaa la rabaa in lagala xisaabtamo bulshada la xisaabtanto iyo maamulka inay la xisaabtamaan inay wax u qabtaan deegaanka ee lacag bas ayna ka aruursanin hadda ka horaa nin odaya odayaasha ka mid wuxuu yidhi ayaan toga laga shaqaynahayay yaa la isweydiiyey dadka yaa u lacag badan yaa ugu yara kuusan baa la yidhi wuxuu yidhi qolada falaashka iyo qolada istijada lacagta ka qaadataa yaa ugu lacag badan waa hormuud iyo qolada maxaan ku rahdaa biyaha iyo markaas ka hadlaya biyaha ruuxooda kambaniyaal weeye tuubo walba oo adiga haddaad maanta u baahato musqushaas inaad tagto lacag lacag wey waa lacag tuubada lacag wey biyaheeda waa kambaniyo jiro oo maxaan ku rahdaa shirkado biyo wey ma ahan qaab dawli wax uma bixinayaan waa ganacsi wey waxaa la rabaa inay ka horumarka ka qayb qaataan waad aragtaan hadda waddooyinka biyihii baa la fadhiisanaya markuu roobka imaado dhulka qaarna wuu sarreeyaa qaarna wuu hooseeya hadda markii roobka uu doo jiingadahan waxaa la yidhi roob magaalo ku da-ay ra- macnaha wax saas ma soo saare wuxuu ku raftaa laamigi laamigii buu ku yaacay suuqa hoos ayuu ku gadoomaya suuqaas hadda marka haddii jay laga dhigo oo ciid lagu shubo oo oo la simo biyahaasna meel ay maraan loo sameeyo tagogaa la gaadhsiin karaa laakiin wixii oo qofkii inuu isaga hor ganacsado biyihii hor fadhiyo oo daqsigii iyo lalabkii gaariga markuu maray iyo dameerka markuu mara ku kaadiyo iyo wixii waxaa weye waxyaaba bakteeriyada iyo cudurka laga qaado wey marka waxaan rabnaa waqtigaa yar ee, in maxaanku ihahdaa aan siina bulshada ay ka hadasho baahida degmada ay ka hadasho haweenka ay ka hadlaan waa fadhiyaan odayaasha ay ka hadlaan culimaaudiinka dhallinyarada dhammaan ee, shirkadaha iyo kambaniyada qolada ka socota oo ayagana shirka qayb ka ah oo dhan waxaa la rabaa inaan isku tashanno kulankanaga maanta intaas ku saabsan yihi inaan maanta wax la isi siiyo oo seminaar baa la qabanayaa ee labaatan labaatan doolar baa la bixinayaa ee baalkiiga midna isugumaan imaan taayahanaga inaan ka tashanno cid maanta naga maqan oon sugayno oo wax noo qabanaysa ma jirto heer gobol baan wax noo qabanaynin heer kelin baan waxba noo qabanayn noogu maqnayn heer federaal baan waxba noogu maqnayn laakiin markaad wax qabsataa laguu soo ordiyo laguu imaan oo lagu dhihi waxaanad qabsatay waa fiican tahay maxaan kuugu daraa markaasay imaanaysaa qolaba baa iyadu ruculeynaysa imaan doontaa intaas haddana maxay ku imaanayaa oo horumarkanagaan isdhexgalkan eh, iyo waxaan aayaanaga aan ka tashanayno ammaanka waxaa kow ka ah ammaanka ammaanka haddaan intanadan ka wada shaqayno oon u istaagno horumarkana waa gaaraynaa haddii intaan barnaamij samaysanno akoon degmada ay leedahay qof walba wuxuu awoodo halka doolar labada doolar shanta doolar tobanka doolar boqolka doolar ilaa qof walba wuxuu bixin karo lagu rido oo saddex bilood bas la aruuriyo waxaan muundadan waa ku dhisan karnaa wadooyinka waa ku dhisan karnaa maxkamad baan ku dhisan karnaa ee xabsi baan ku samaysan karnaa waxaa weeye marka waxaa la rabaa inaan isku tashanno oo aanan u fadhinin yaa noo maqan ee hay-ad heble ma imaanaysaa aniga hay-ad heblaa imaanaysaan maqle waxaasaa laga shaqaalay adaaba shaqaalo noqon markaan lacagtana intaa iska aruurin isku dardarsanno intaan hadda fadhida hadday min hal doolar bixiso waa lacag dhan hadday min shan doolar bixiso ka sii badan min toban doolar hadday bixiso waa kasii badan boqol doolar hadday bixisona kaba sii badan intaasaa shaqaalaha laga dhexheli intaas markii la helo yaa qabanayo intii bulshadii kale ka shaqaynayso oo u fadhiisanayso adi markaasaad shaqaale ka dhexheli qayb guddi bay noqon guddigii maamulhayay noqon qayb waxay noqonaysaa shaqaalihii ka shaqaynahayay waxaan rabnaa marka ee, waa waa ku dheeraaday waktigana waa waa nagu yaryaha waxaan rabnaa inaan soo koobkoobna hadduu ilaa yidhaahdo dantannadana aan ka tashanno aayahanaga oon isku tashanno intaasaan kulanka iyaan isugu yeerna hadduu ilaa yidhaahdo shirkan wuu noo furan yahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Dadku, een, aniga wax weyn kuma daraya waxqabadka degmada noogu horeeya wuxuu ahaa degmada waxaa nimad ayadoo la isu mari karin guri guri loo mari kara uusan jirin oo geedka la yidhaaha cali garoob uu degmada sharay ee, magaalada bilicdeedii iyo muuqaalkeedii iyo is araggeeda hal xab uusan ka muuqanin bal olihii koowaad oon galnay markaan degmada nimid wuxuu ahaa barnaamijkaas inaan magaalada isu furna ee magaalada is aragta kaas waa ku guulaysana tan noogu xigto waa miduu hadda guddoomiyaha ka hadlaya wuxuu ahaa toga iskaa wax u qabsa iyo qarashaad bulshada laga aruuriyey iyo iskuday aan suubinay ee ayadana lagu guulaysta waa ogtihiin oo roobka u horreeya ee ayadoo hay-ad noo timid iyo cid noo waxayse ay jirin isku tashigeenni roobka u horreeya waa ka badbaadnay biyaha biyihii waa gudbeen si caaday u gudbeen meelihii ay waxyeelayn jireen iyo xarumihii la degnaa iyo ganacsigii ay dhibaatayn jireenna waa ka badbaadin Ee, taas waxay ahayd inta hay-ado iyo barnaamij iyo howl kale aysan noo imaanin isku dayga innaga annaga aan iskaa wax u qabsa annaga iyo bulshadeenna oo iswadano aan galnay ahayd waxaa noogu xigay oo noo qabsoomay ee, waa qodobada hadda uu guddoomiyaha inta badan tirinaya waxaa noogu horeeya isbitaalka shaqadiisa waad aragtaan ee, waxaa weeye hoolka wuu noo socdaa oo bulshada lagu shirinaya asagana wuu noo socdaa ee, xarunta degmada oo qaybo badan ka kooban way noo socotaa stadiumka waa gabagaba asagana wuu socdaa ee, waxaa la yidhaahaa qaybahaas waa qaybaha gacanta lala galo tooska loo galo waxaa noo soo socda oo ayagana barnaamijka noogu jira waxaa la rabaa markaan hadda hadlayno oo sheegayno wax waa wax kuu qabsoomay ood aragta waxna waa wax lagu ballan qaado in la qabanayo ingaransiyaha ayagana waxna waa wax ay waxba u naas caddeen oo hadda wax u maqan ay jirin waxa aan gudbinayno isu sheegayno oo qof walba maxay kula tahay oo ka hadlaya inay noqdaan waxa noo dhiman oo balla taabaninba ilaa waxna waa lagu dhisoo shaqada way socotaa waxna waa waxa ee la saxgaleeyo oo socdo oo bilowga waa dhimane laga aqbala wixii noo dhiman oo aan balla taabanin baan rabnaa baahidooda in laga hadlo si marka loo ogaado wixii noo qabsooma hadda socdo iyo waxa la qaban doono iyo waxa aanba la taabanin si loo kala ogaado way waxaan idinkugu akrinayna intaas waa inta hadda tooska u qabsoontay waxaa noogu xigo hadda la qaban buundadan sidoo kale waddada eelaboorka iyo buundada udhexaysa eelaboorka nafsadiisa solar system oo hadda guddoomiyaha uu iloobay oo ee, magaalada solar boqol xabo solar la gelinayo toddobaatan wadooyinka la gelinayo toddobaatan iyo shan wadooyinka ah iyo labaatan iyo shan xarumaha maamulka iyo meelaha ee, dowladda muhiimka ah la gelinayo yaa ayagana la soo wadaa marka ee, rotationka iyo waxaa la yidhaha waxyaabaha hadda aan la taaban noo socday waa rotationka buundada waddadan dheer oo iska xorta ilaa iyo garoonka garoonka laftiisa waddadan hadda taallada ka leexato oo ilaa iyo ee, saakow xagga aada faraqa xagga laftigiisa oo buunda la saaraya barnaamijyaha hadda noo waxaysana waa barnaamijyahaas waxyaabaha marka u baahan oo hadda aan waxba laga taabanin waxaan rabnaa annaga waxay nala tahay inaan sheegno idinkana fikirka iyo maskaxda idinka ay ku jirtaa ee aad ka hadashaan oo sheegtaan waxyaabaha ay wax ku yimaadaan annagoo hadalna wax laguma hela keligan annaga maamulka ah laakiin intaan bulshada waxay isku raacda bannaanka ee soo dhigto tiraa baahidaas waa baahi taagan oo baar dheero taagan waa la gudbin wax wax laga qabtayna noqon waana la aqbali waxa marka lainkugu yeeray waxaa weeyaan annaga warkanaga keligan inuu gaar u soconin baa laga yaabaa intaana laakiin fikir isku darsata haddana meelaha u daran oo baariyootay iyo muhiimadda ula sheegta taas unbaa la aqbali karaa oo la qaadan saldhigga nooma dhisna waa meesha noogu muhiimsan waad ogtihiin ee iskuullada wax laga dayactiray male waad ogsoon tihiin kawaanka waa sidoo kale ee waad aragteen qaabka u yaallay hawshiisa maxkamadda aan dadka ku kala xukumna sidii dowlad maxamed siyaad ka dambe wax taabtay ma jiraan waad ogtihiin ee guest house dad meel degan baan nahay oo waxaa weeyaan ummadaan noo imaan oo guryo martiyeed waa inaan helna ma lihin guest house hoolka caanaha waa burbursan yahay waad ogsoon tihiin hoolka ee, qudaarta waa sidoo kale ee xarunta duumada xarun la yidhaahdo dowladda ay lahayd oo waxay jirtaa ee, gaar lahayd oo malaariyada gaar lahayd ayadana waxba kama jiraan biyaha waad aragteenoo biyo nadiif ma haysano oo waa barnaamijka noogu daran oo waxa baar dheera xanuunka iyo kalooraha inta badan oo oga dhaca waa biyahan tooska inta u soo baxa haanta ku soo dhaca firaska uu soo qaado tooskaad u cabays wax laga bedelay wax la taabtay ayadoon jirin waxaa weeye barnaamijyaha ayaa noogu daran wey waxaa sidoo kale u daran baar dheer waa beeraley waad ogsoontihiin waxaa lagu nool yahay waa beeraha beerihii matooradii si ayaantii biyihii u qaadeen oo waxyaabihii ugu dhaceen oo matooradii u khasaareen oo webiga u qaadeen biyobixi markuu dhacay ka dambe wax baalkii lama helin abuur male daawo male matooro male waxaasoo dhan male wax soo saarka baar dheerana wuxuu ku xiran yahay beeraha ee qodobada marka annaga aan isleenahay waa ugu muhiimsan yihiin oo inaan isla qaadanna ay tahay waa kuwaas waxaan rabnaa marka kuwa kale oon ilowsanahay oo muhiimka ah oo bulshada muhiimka u ah iyo ilaa waxaan ka hadlayna waa dana guud qof gaar guri u dhisanaya male inta qaybooda hadda la qabtay iyo kuwa la qaban doonaba waa intaan waxay ku munaafacadsanayaan oo u dhexeeya taladooda iyo aayahooda iyo kataliskooda iyo say u kala horreeyaan katalinteedana haddana waa wax noo dhexeeya ayaanta horeba barnaamijyahan say ku yimaadeen tashi sidaanoo kale ah laga sameeyey say u kala daran yihiin baa la yidhi maxaa noo daran hebel iyo hebel iyo hebel baa meelahaasaa noo daran meelihii baa lasoo hormariyay oo la qaado haddana sidoo kale tashi kale haddana waxaan rabnaa waxa kale noogu xigo saasoo kale waxaan rabnaa marka inaan waqti inka dhammayno ma rabna annaga wixii noo qabsoomayna waa intaas waxyaabaha hadda noogu daranoo fokiska aan ku haynana waa waxyaabahaas waxyaabaha naga maqan oo maankiina ku jira inaad sheegtaan hadday kuwaasiin aad nuu raacdaan kuwo kale haddaad nuu kordhinaysaan aad nuu kordhisaan oo naga maqan sidaasna aad fikirka uga dhiibataan insha allahu tacaala odayaasha ay hadlaan dhallinyarada ay hadlaan culammada ay hadlaan ee gabdhaha ay hadlaan waxaa la yidhaahaa dhammaan bul- ganacsatada ay hadlaan waa joogaane bulshada qaybaheeda kala duwan baa meesha lagu soo kulmiyey waxa lagu soo kulmiyey waa fikirka kala duwan oo dadka maskaxdooda ku jira in la aruuriyo oo la hela meeshaas wax muhiim oo isla qaadan baa nooga soo bixi waxa meeshaan aan ka qaadan insha allahu tacaala waxay noo noqon doontaa wax fariintooda ee gudubta aana helno oo la hela marka waa mahadsantihiin